waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin talaadaha bisha oktoobarna ay tahay siddeed sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toos idinkaga imanaysa stuudiyoga aannu ku leenahay magaalada melbourne laba duulimaad ayaa lagu wadaa inay ka soo duulaan bayruud maanta iyadoo dowladda austareeliya ay sii waddo inay caawiso muwaadiniinta isku dayaya inay dalkaasi isaga soo baxaan taliyyaashii hore ee ciidamada qalabka sida ee dalkan austreeliya ayaa ka digaya in austreeliya aysan diyaar u ahayn siday u maarayn lahayd khatarta amni ee ka dhalanaysa isbeddelka cimilada hadalkan ayay jeediyeen iyadoo maanta guddoomiyaha golaha milatariga caalamka uu khudbad ka jeedin doono national bress clubka magaalada kambara iyadoo diiradda la saarayo arrimaha cimilada iyo amniga genaraal tob midstop oo ah taliyihii hore ee ciidanka qalabka sida ee dalka netherland ayaa khudbo u jeedin doona madaxda khudbadaas oo lagu magacaabay isbeddelka cimiladu waa arrin amni qaran ah generaalkan ayaa qoray buug uu u bixiyey climate general waxa uuna ku soo bandhigi doonaa faahfaahin ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka laba diyaaradood ayaa lagu wadaa inay maanta ka soo duulaan magaalada bayruud iyadoo dowladda australia ay sii wado inay muwaadiniinteeda isku dayaya lubnaan inay ka soo qaxaan ku caawiso dad ka badan kun iyo laba boqol oo australiyaana iyo qoysaskooda ayay dowladda federaalku ilaa iyo hadda ka caawisay inay dalkaasi ka soo baxaan iyadoo ku dhowaad afar kun oo qof ay isu diiwaangeliyeen inay doonayaan inay lubnaan isaga baxaan dadkii ugu horreeyey uu muwaadiniin australiyaana oo ka soo qaxay lubnaan soona maray jasiiradda qubrus ayaa xalay ka soo degay magaalada sydney iyadoo laba diyaaradood oo ka soo duulay lanaka oo ay quantas leedahay ka soo degi doonaan sydney maalmaha soo socda hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee u n h c r ayaa sheegtay in siiriyaan hore uga soo qaxay dalkoodii hooyo kadib saddex iyo toban sano oo dagaal halkaasi u ka socday ay hadda ku noqonayaan siiriya kadib duqaymaha israa'iil ay ka wado lubnaan dowladda lubnaan ayaa sheegtay in labadii toddobaad ee u dambeeyey dad ka badan afar boqoloo kun ay ka gudbeen xadka u dhexeeya lubnaan iyo siiriya oo ay siiriya galeen muddadaas labada toddobaada toddobaatan iyo shan boqolkiiba dadkaas ayaa ahaa muwaadiniin siiriyaana madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey filipo grandi ayaa booqanaya xadka u dhexeeya suuriya iyo lubnaan waxaana uu qorsheynayaa inuu saraakiisha kula hadlo magaalada damascus ee caasimadda syriya si uu uga xaqiijiyo ama uga helo ballanqaadyo ku saabsan amniga dadkaasi siiriyaanka ee dib ugu noqonaya dalkoodii dowladda federaalka ayaa hadda wajahaysa caqabado dhanka sharciga oo cusub oo ku saabsan nidaamka lagu xiro ama xabsiyada lagu hayo dadka qaxootiga ama soo galootiga hay-adda asylum seaker resources center ayaa dacwad cusub oo dacwad wadareeda ka geysay dowladda maxkamadda iyadoo matalaysa qaxooti ka soo jeeda dalka south sudan iyadoo hay-addu ay ku doodeyso in magangelyo doonkaas ay tahay in laga sii daayo xeryahan lagu hayo marka loo aqoonsado inay yihiin dad qaxootiya dacwadaas oo la geeyey maxkamadda jimcadii bishan ee afarta ahayd ayaa daba socotay xukun hore oo ay maxkamaddu uga riday kaysas kuwaasoo keenay in boqol iyo konton qof laga sii daayo xeryaha qaxootiga bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay saadaasha hawada berito magaalada melbourne waa cadceed iyo labaatan iyo kow sydney waa daruuro iyo kow iyo labaatan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo sideed senti oo doolarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho